Ceel Mandera oo ka mid ah ceelasha ugu wanaagsan ee ku yaala degmada Xudur, oo ay dadka iyo xoolaha biyaha ka cabbi jireen ayaa hadda u muuqda mid guray kadib markii jiilaalku uu dheeraaday, durbana dadka iyo dunyada saameyn ay ku yeelatay, dadkuna weli ay rajo ka qabaan inuu biyo keeno maadaama uu ceelku ahaa mid looga gudbi jiray xilliyadan oo kale. Haddaba qaar ka mid ah dadka deggan degmada Xudur ayaa codsaday in ceelal loo hirgeliyo ay ka cabbaan biyo maadaama uu ceelkani uu sameeyey biyo yaraan baahsan.
ceelkiina saari maayno doogti una saari maayno tagahayd biyuhunana kulukulanne salabteenna abaar ka dheerati wadanka abaartis badati anaga og degmadana jeerti geedi luwaaye haani koraad luwaaye haani hoosana ilaahay muqaadiri luwaaye ceelku unahaftireenna ceel maan dheeri dheere afwiiliyu kii hudur dhammadina liska kooy ilaahay ma isticmaare dad u diinyo deegaanka uu dhar dhul dhowdhateena aan ku oroorayo beled i baadiina miiska madi eele beledka buhaan meel kasta dharkii idka jare kii dhammaan haada dhatiyo goh kiina miiska kooyayaha hata haalyey iniisu dhamiinay dhudhurusho rafad aani shantii naferina nisheena shan saalika deeriyahay may wajahaana ini oo sawayaal kale oo eelduurada ama bahaan bersho antana duuku waayaan kalaas nagati margan hagaaski intinisheeni diini waa diiwaahi ini berkahatana diini kuweydi deeyin diika jaraana midliin garo ilaahay mugaayaalay saafika waraabiyowaay gobolka oomba ka tahay rag xalay sagaal saaxi bar yimidba ceelka jooga waa u jeedaan inaan oomanahay riyad baan u baahannahay noo qodo ceelasha waa maadada koob maadada labaad nolol ma jirto wax nolol mar haddii biyo la waayo nolol ma jirto nolosha koowaad waa biyaha marka adduun weynaha iyo ilaahay waa kore dowladda koonfur galbeed federaal ba waxaan ka codsanaynaa in nalala soo gaaro macnihii biyo